qaar ka mida xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyo qiibaha bulshada ayaa maantay si wada jira u dhageystay khudbadaha sagaal murashax oo isu soo taagtay qabashada xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug murashaxiinta ayaa dhammaan ka sinaa horumarinta galmudug iyo wax ka qabashada xaaladaha amniga deegaanada galmudug hase ahaatee waxa ay qaarkood ku kala duwanaayeen wax ka qabashada adeegyada garsoorka iyo horumarinta bulshada axmed cabdi kaariye iyo axmed shire faragle oo isu soo taagay qabashada xilka madaxweynaha galmudug ayaa hadaladooda waxaa ka mid ahaa barnaamijkayga siyaasadeed ee ku wajahaan galmudug waxaan diiradda ku saari doonaa qodobada soo socda kow dib u heshiisiinta dib u heshiisiin dhab ah labo amniga iyo deegaanada weli ay gacanta ku hayaan argagixisada saddex adeega bulshada iyo horumarinta dowladaha hoose afar cadaalad iyo garsoor loo siman yahay shan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale iyo kobcinta dhaqaalaha lix arrimaha deegaanka iyo toddoba deganaansho siyaasadeed hadafkayga siyaasadeed waxa weeyaan galmudug oo midaysan oo qoys ka xoraysan oo kooxaysi ka xoraysan oo jidgooyo ka xoraysan oo dhaqaalaha laga kaabo oo nabadda la kaabo waxaasoo dhan waxay ku imaan karaan hadafkayga aan haddaan sii kalo hormariyo waxaan ii hadafa oo ii siyaasada inaan nabadda xoogga saaro oo nabadda xoogga saaro oo nabadda xoogga saaro waxaan rabaa inaan tayeeyo ciidanka galmudug oo mideeyo oo uusan baahan oo uusan celid joogin oo uusan daba joog noqon oo uusan fool xumaanin waxaan rabaa oo ka codsanahay hadday i doortaan xildhibaanada sharafti leh inaysan noqon kuwo gacnaha lagula jiro kuwo jeeblaan u marti ah kuwo magaxumo marti u ah kuwo kala yayaacsan kuwo meelaysa degan aan la aqoon kuwo haddii ilaahay kuloo iska qaraabta ee ay noqdaan kuwo loo abuuro meelay degaan iyo nolol fiican iyo haddii si ay ugu shaqeeyaan dalka iyo deegaanka qaar ka mid a murashaxiinta galmudug ayaan ka qaybgelin hadal jeedinta waxayna xalay xilli dambe ay soo saareen qoraal ay ku dalbanayaan in doorashada dib loo dhigo muddo shan iyo toban cisho ah islamarkaana la isugu yimaado wada hadal looga xaajoonayo hanaanka doorashada galmudug ay u dhacayso dhinaca kale hogaanka sare ee ahlu sunna ayaa iyaguna wada qorshe ay ku dooranayaan madaxweyne iyo ku-xigeen waxaana shalay sidaa ay sheegeen ay doorteen guddoonka baarlamaanka galmudug xaaladda dhismaha galmudug ayaa u muuqda mid kala qaybiyey qeybaha bulshada waxaana madaxweyne xaafuu gaalkacyo ka wada dhismaha galmudug kale taasi oo noqonaysa maamul kale oo laga dhiso deegaanada galmudug qoraal ay si wada jira usoo saareen dalalka taageera soomaaliya ayaa dhinacyada siyaasadda looga dalbaday deganaan siyaasadeed in lagu soo dabaalo deegaanada galmudug islamarkaana wadahadal laga galo wax walba oo la ysku hayo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb